الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ku soo dhowaada koorsadii aynu ku baranaynay tafsiirka qur'aanka kariimka insha allahu tacaala maanta waxaynu soo qaadanaynaa suuratu quraysh suuratu quraysh walaalayaal waa suuratun makiya waa suurad kusoo degtay magaalada barakaysan ee xurmaysan ee maka almukarama waana suuradda boqol iyo lixaad ee qur-aanka kariimka waa suurad ka kooban afar aayadood oo keliya toddobiyo toban kelmadood saddex iyo toddobaatan xaraf ayay ka kooban tahay suuraddani suuraddani waxay ka hadlaysaa nicmooyinka ilaahay uu ku manaystay reer quraysheed korkooda sida nicmada amniga iyo ammaanka iyo nabadgelyada nicmada baacmushtarka iyo ganacsiga iyo tijaaradda nicmada markaa ladnaanta iyo dheragga oo ilaahay uu ka nabadgeliyey baahi iyo gaajo ilaahay markuu nicmooyinkaas uu tilmaamo ayuu wuxuu dhahayaa reer quraysheeday allihii sidaa idinku nicmeeyey markaa caabuda oo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa u gaar yeela suuraddu sidaas ayay u hadlaysaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ula hadlayaa reer quraysheed marka waxay ku bilaabaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim bisinka ilaahay bay ku bilaabantay oo ah ku bilaaban magaca allah allahaasoo naxariisanaya naxariis guud iyo mid gaaraba liilaafi quraysh ilaafihim rixlata ashitaa'i wasayf liilaafi quraysh reer quraysheed isku duubnidoodii balla yaaba bimacnaa ay tacajabuu ulfata quraysh balla cajaboo la yaaba reer quraysheed sida ilaahay uu u mideeyey ee ay isugu duuban yihiin reer quraysheed reer quraysheed waa qabiilka uu nebigu kasoo jeeda calayhi salaatu wasalaam ee uu ku abtiirsado gaar ahaana quraysh waxaa la dhahaa odayga la dhaho fihr ibnu maalik ciddii markaa abtirsiintiisu ay sii marto fihr ibnu maalik waa qof reer quraysheeda reer quraysheedna intooda badan waxay deganaayeen magaalada maka oo uu ku yaalo beledka yacni beytka ilaahay ee masaajidka xurmaysnaa uu ku yaalo sida aawadeed masaajidkan waa masaajid ammaan oo nabadgelyo ah reer quraysheedna waxay heleen ammaan iyo nabadgelyo carabta kale iyo dadyowga kale hareerahoodu may helin yacni nabadgelyada ay haysteen reer quraysheed sida aawadeed ilaahay wuu ugu manno sheeganayaa reer quraysheed carabtuna way ixtiraami jirtay reer quraysheed oo il gaara bay ku eegi jirtay maadaama ay yihiin nimanka haya furayaasha kacbada markaa haya ee degan beledka ilaahay ee xurmaysan marka ilaahay wuxuu leeyahay reer quraysheedow bal hadda nicmooyinkayga xusa oo iyo galladii aan idinku nicmaystay markaa bal xusuusta oo bal dib u xusa liilaafi qurayshin reer quraysheed bal isku duubnidooda eega bal la yaaba oo la cajaba markaa ilaafihim rixlata ashitaa'i wasayf isku duubnidooda markaa iyo markaa waxa weeye safarkooda ay ku tegayaan ashitaa waa jilaalka rixla waa safarka waynu garannay ashitaana waa maxaa waa jilaalka xilliga qaboobaha wasayfi waa xagaaga xilliga kulaylaha laba safar ayay reer quraysheed safri jireen safarna xilliga qaboobaha ayay waxay qaban jireen ama jilaalka ayay dhulka yaman qaban jireenoo baacumushtar iyo ganacsi iyo tijaarad bay ka samayn jireen halka xilliga xagaagana dhulka shaam ayay tegi jireen oo ganacsi bay marka halkaa kasoo baacumushtaraysan jireen marka carabta markay u tagaan iyo intay jidka ku sii jiraan ciidimo dhacayso oo ma biliiliqaysanayso hantidooda waayo waa niman markaa magaalada maka degan carabtuna ay ixtiraamayso sidaa aawadeed ilaahay wuu u manno sheeganayaa oo wuxuu leeyahay safarkiina aan laydinku dhibaynin ee aad safarkii jiilaal iyo safarkii markaa xagaa ee aan laydinku dhibaynin ee carabtu markaa ay idinku ixtiraamayseen nabadgelyada iyo ammaanka uu alla idin siiyey bal dib u xasuusta ilaahay baa markaa ugu manno sheeganay waxaa la dhahay falyacbuduu ha caabudaan reer quraysheed rabba haada albeyti rabbiga markaa iskale beytkan oo ah masaajidka xurmaysan weeyaan masaajidka ilaahay ee waxa weeye masjid alxaraam ha caabudaan rabbiga alladii allahaasoo ama rabbigaasoo adcamahum ka quudiyey ama markaa cunto ka siiyey min juucin gaajo gaajadii cuntuu ka siiyey alle subxaana wa tacaala wa aamanahum wuxuu ka nabadgeliyey oo uu ka amni geliyey min khawfin cabsina waa ka ammaan geliyey oo nabadgelyo alla siiyey marka waana ladan yihiin oo way dharagsan yihiin sidoo kalena ilaahay cabsi iyo argagaxna waa ka nabadgeliyey oo ammaan iyo nabadgelya ayuu alla siiyey subxaana wa tacaala sida aawadeed nicmooyinkaasu alla kugu galladayste ha u shirki yeeline ee ilaahay cibaadada keligii u gaar yeela ayuu alla subxaana wa tacaala uu leeyahay oo uu kusoo dejiyey nebi maxamed nebi maxamedna markii suuraddaasi ay kusoo degtay carabtii reer quraysheed ayuu la hadlaayey oo uu lahaa rabbigii sidaa idiin wanaajiyey ha u shariik yeeline ee ee ilaahay keligii caabuda intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala suuratu quraysh هذا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته